bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu duhur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsa dowada xooga dalka ee kuwa deegaanka ah ayaa maanta oo maanta la wareegay gacan ku haynta magaalooyin ka tirsan gobolka midoobe faahfaahiino dheeraada oo ka soo baxaya dagaalamayaasha al-shabaab oo weerar culus ku qaaday kolonyada wateen ciidamo etoobiyaan ah oo ku socdaalayay duleedka degmada buurdhow ee gobolka bakool
maamulka somalilan oo faahfaahin ka bixiyay dabkii xooganaa ee ka kacay suuqa wajaale
wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo ka qayb galaya shirweynaha caalamiga ah ee baarlamaanada dhallinyarada adduunka oo ka qabsoomay dalka vienna
haweenaygana haweenay ganacsi gaar ah ku ku kusam ka samaysataan eerahdee aan ku celiyo haweenay ganacsi gaar ah ka samaysatay caloosha xoolaha ay dhowr nooc oo kale oo xoolaha ayaa warbixintana duhur aan kuga eegi doonaa qaabka haweenaydaasi u samaysatay arrimahan
warka dibadda waxaa ugu waaweyn
dad fara badan oo ku leeday shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga dalka baraaziil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
degeystayaal maanta waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyi tobanka bisha sagaalaad setembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan warka duhur dhegeystayaal reedu darsan kusoo dhawaada
waxaana ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre wafdi hogaaminaya ayaa maanta oo anbabaxay magaalada new york ee dalka mareykanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa barqanimadii maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyagoo kusii jeeda magaalada new york ee dalka mareykanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka kusii sagootiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya u badnaa wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaaraha ayaa magaalada new york ee dalka mareykanka kaga qeyb galaya golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey shir halkaas ay ku qabsanayaan ra-iisul wasaaraha ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka jeedin doona madasha golaha loo dhan yahay qaramada midoobe wuxuuna xamse ka hadli doonaa xaaladda soomaaliya iyo howlgallada ka socda dalka afyeenka xukuumadda ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre ee farxaan jimcaale ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey socdaalka ra-isul wasaaraha maanta uu anbabaxay dalka mareykanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdigii hogaaminayo ayaa maanta u anbabaxay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay halkaasi oo uu kaga qayb geli doono kulanka ama kalfadhiga toddobaatan iyo sideedaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo sanadkan soconaya sagaal iyo tobanka bishan sebtembar ilaa saddex iyo labaatanka waxaana si gaar ah kalfadhiga guud ee qaramada midoobay loogu eegi doonaa wixii u qabsoomay xubnaha ku jira qaramada midoobay ahdaafta horumarinta ee waara ee qaramada midoobay ay degsatay ee loo yaqaan s d gs sustainable development goals waxaana ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu halkaasi ku soo bandhigi doonaa dowladda soomaaliya wixii u hirgalay marka la eego ahdaaftaasi dunidu ay isku raacday gaar ahaan dhinacyada dhimista faqriga caafimaadka waxbarashada horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka xuquuqda aadanaha nabadda amniga iyo cadaaladda dhismaha hay-adaha dawliga ah oo xoogan iyo weliba dhibaatada ugu ba-an ee dunida hadda haysta ee isbeddelka cimilada oo xukuumadda dan qaran ay u samaysay wasaarad u qaasa taasi oo muujinaysa ahmiyadda ay dowladda soomaaliya ay siinayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimiladu ama isbeddelka cimiladu ay sababaan ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegi doonaa in soomaaliya ay ku taagan tahay dhabbihii soo kabashada islamarkaana ay doonayso in laga taageero sidii dib loogu dhisi lahaa waddanka gaar ahaan dibudhiska iyo xoojinta ciidamadeenna qaranka si ay amniga ugala wareegaan ciidamada atmis dhammaadka sanadka soo socda iyo sidoo kale sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka ee muddada dheer saarnayd taasi oo u suurtagelinaysa soomaaliya in amnigeeda ay hanato waxaa kale oo ra-iisul wasaare xamse uu ka hadli doonaa aragtida soomaaliya ay ka qabto dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha waaweyn ee dunida oo qaramada midoobay ay ka mid tahay iyo hay-adaha kale ee caalamka ee xagga dhaqaalaha waxaa inta uu joogo ra-iisul wasaaruhu uu kulamo la yeelan doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay madaxda dowladda maraykanka qaar ka mid ah wufuudda iyo madaxda ka socota caalamka ee ka qaybgalaysa shirka qaramada midoobay sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaruhu inta uu joogo waddanka maraykanka uu la kulmi doonaa jaaliyadda ballaaran ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka oo uu uga warbixin doono xaaladda guud ee dalka gaar ahaan guulaha laga gaaray dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre intuu ugu sugan yahay dalka maraykanka waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka joogta isagoona kala hadli doona arrimo kala duwan
ciidanka xoogga dalka ay kuwa deegaanka ayaa maanta laga wareeyey gacan ku haynta magaalooyin ka tirsan gobolka mudug ah sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdinaasir cadaala ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda ayaa saakay la wareegay gacan ku-haynta magaalooyinka bacadweyn iyo qaycad oo ka tirsan gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug kadib markii halkaasi isaga baxeen dagaalamayaasha al-shabaab oo horey ugu sugnaay wararka laga helayo halkaasi ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ah ay dhowr wajiho ka galeen magaalooyinka islamarkaasna ay si fudud amase isku fidiyeen xaafadaha bacadweyn iyo qaycad oo muddo ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada ayaa lagu soo waramayaa in ay wadaan howlgallo miino baarisa iyo sidoo kale in ay haatan isku sii fidinayaan magaalooyin dhowr ah wasiirka kalluumeysiga xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa ka hadlaya arrintaasi
saaad ogeyneen maanta keliya maaha shalay waa tii duulaankii ay soo qaadeen inta lagu jabiyey si xun loogu galay oo bakti ooda ka carareen saakii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee galmudug oo iskaashanayo ayaa waxay gacanta ku dhigeen magaalada bacadweyne iyo magaalada qeycad howl sifeyna ayay hadda ka wadaan oo weli waxbaa maaragtay howl sifeyna ka socoto laakiin halkaasaynu joognaa xaalku waa u fiican yahay ummadda soomaaliyeed inay guuleysan doonto doonitaankooda iyo maxay ahayd sida ay u rabaana insha allah way noqon doontaa halkaas ayaan aan ku sugana maya maya dagaal ay ku timid dagaal ay ku timid saakii aroortii aan ku qaadnay si fiican oona dagaalkaasi u dhacay xagga iyaga wax khasaaro oo weyn oo jirana ma laha nimankiina waa ay careen intooda badan sifayn ayay ciidamada ka wadaan hadda meelaha sidhexdo markaan hadda dhamayno hawshan ayaan si sidasna u sheegi doonaa hadda laakiin waxba sheegi mayno hawshaasi waa haw socoto horinta waxay uga dhigan tahay inay mudug iyo galgududba waayeen meeshani waxay ahayd meelaha ay ukuma dhinteen muddo dheer ay ku laalaabanayeen dadka joogana ay aada u dhibaateeyeen dadka deegaankana waa sheegnay maalmo ka hor meelaan ka khudbayna inaan dad haysan kala haysan ahayn iyaga oo wada socdo ciidankoodii iyo shacabkoodii ayaa maaragta ku dhaqaaqay waxaanu kollay ay sugaan waa unguldaro meel walba a ku dhacdo ku dhacdo sidaan ognahay dagaal waa dagaal waqtiga ah ninkiisarinoo ka adkaanaya wax mushkilada waxaas leeda ma laha waana laga taxadiray soo laabasho iyo
codkaas waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga dowladda soomaaliga oo ku sugan deegaana ka tirsan gobolka mudug oo uu faahfaahin ka bixinayay ciidamada maanta dowladda soomaaliya howlgallada ay kula wareegeen qeybo kamid ah gobolka mudug oo ay shabaab ay ka baxeen markane faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa kolonyo ay wateen ciidamo etoobiyaan ah oo ku socdaalayay duleedka degmada buur dhuube oo dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar dhabagal ah ay ku qaadeen sida warkan uu ku faahfaahinayo salaamaan cabdala
wararka aan ka helayno deegaanka booco ee hoostaga degmada harab dhuure ee gobolka bogool ayaa waxay sheegayaan in aruurtii hore ee saakay halkaasi ay ku dagaalameen dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidanka etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka atmis dad ku sugan rabdhuure ayaa waxaay kusoo warameen in dagaalka uu ahaa mid xoogan uu socday ku dhowaad hal saac oo markii hore uu ka bilowday xubno ka tirsan al-shabaab oo weerar dhabagal ah ku qaaday kolonyo ay wateen ciidamada etoobiyaanka ah ciidamada oo kusii jeeday degmada waajid ayaa weerarka waxaa ku qabsaday deegaanka booco sidaasina uu dagaalka ku qarxay khasaare kala duwan ayaa la soo dabiyey inuu ka dhashay dagaalka iyo weerarka oo dhinacyada kala gaaray sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay intan iyo daladii subax ay maqleen dan iyo salaadii subax ay maqleen hubka labada dhinac oo ay isku ridayaan labada ciidan gobolka bogool ee maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin dagalameesha al-shabaab waxaana sidoo kale ku sugan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowladda etoobiya ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ee admis
maamulka somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyay dabkii hooganaa ee ka kacay suuqa wajaale ee maamulkaasi xalay fiidkii ay ahayd kadib markii dab xoogan uu ka kacay suuqa inta badan dadka ah ku dhaqan degmada deegaanka wajaale si aad uga dukaamaystaan dabkan ayaa inta badan waxa uu baabiyey dhammaan goobihii ganacsiga uu ku yaalay suuqaasi inkastoo ilaahi hadda aan loogeen sababaha dhabta ee ka dambaysa gubashada suuqan maamulka somalilan ayaa ka warbixiyey qaabkii dabkaasi u u kacay iyo weliba gacantii ay ka geysteen dadka deegaanka sidii dabkaasi loo baktiyey waa kuwan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan oo ka hadlaya dabkii xalay ka kacay suuqa wajaale uu dab ka qarxay suuqa weyne wajaale suuqa sida ay ii soo sheegeen mas-uuliyiin xoogagali waxaa halkaa ilaa iyo hadda wax nafa oo meeshaa ku baxday lama sheegin laakiin suuc- suuqa waxaa soo gaaray khasaare aada u ballaadhan dhammaan wax allo wixii awood aan la hayey ee dabadamis ee qaran ku lahaa hadday boorame tahay hadday gebiley tahay hadday tahay een, een, hargeysa iyo hadday tahay wajaaleba waa la isugu tegey ilaa iyo hadda sida uu sheegay ila xoogaale oo mas-uuliyiin jooga waxa weeye waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo Een, ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay dabkaa ina ka joojiyo Een, dhammaan dadkii dhibaatooyinku ka soo gaarhayna ilaahay waxaanu uga baryaynaa in cawil celin ilaahay siiyo waxaan dhammaan ummadda reer somalilan meel kasta qof kasta aan ka codsanaynaa inuu wixii awooddiisa kaga qayb qaato Een, in la mideeyo dhammaan wix alla waxaa hawl ka socota meesha oo mas-uuliyiinta iyo deegaanka dadka xoogagaalka ah ay talada si buuxda gacanta ugu qabtaan caawa sideedii buu bilaabmay ilaa iyo haddana waa labiyo tobankii waxaad qiyaasi kartaan awoodda dabkaasi leeyahy insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahayna ka soo gebagabeeyo waxaan halkan uga mahadnaqayaa mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa dowlad deegaanka soomaaliyada etoobiya oo iyaguna ka soo qaatay qeyb libaax leh gurmadkii oo uu isa soo taagay kusmihii madaxweynaha ahna hoggaanka nabadgelyada dayib oo isagoo wada dabdamiski Een, waxaan kaloo halkan uga mahadnaqaynaa ciidamada ka soo gurmaday ee dabdamiski boorame kuwa ka gurmaday wajaale amiin gebiley kuwa ka gurmaday hargeysa iyo dhammaan dadka ifortiska faraha badan ku bixiyey dhibtaa jirta intaba aada iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxaan xusid mudan in o ay hadda
markana dhegeystayaal warbixin gaar ah haweeney ganacsi gaar ah ka sameysay caloosha xoolaha oo dhowr nooc ah sida ay warbixintan ku eegeyso safa cusmaan alool ari waa shiilanta caloosha geela geel ma naqaan geel ma naqaan dheesin ani igu tijaabi horaa lii tijaabi waa taasaa iyadoo shiilan maraqeeda waa gooni hadda ma- maxaa si kaa ah maxaa si kaa ah waraa shan afar afar eber shan lixdan iyo shan- saddex doolar aan ku soo tuuraa maxaa ku rabaa laba doolar oo aan caloosha ari oo geele hey
hal doolarna mo- soo tuuree waxa ay la timid hal abuur ganacsi ayada oo gurigeeda joogta kaasi oo u fududeeyey mid ka mid a aaladaha baraha bulshada cid kale waxaa ka berisa baayada ama daboosha laaye balanteenu waa shaqo walaalaha qaaligii daawanaya soo dhawaada gabar walaashiina oo iyadoo gurigeeda joogto shaqaysanaysa waaye hadda marka adduunka hore markaas ilaahay ka sukow adinka ay gaarsiiyey loo fiisheera iga caasidina biliis soo dhawaadaan ilaahay soo dhawaada najmo xasan shidane waxa ay keensatay hal abuur cusub weliba iyada oo gurigeeda ku sugan waxa ay samaysaa caloosha xoolaha nuucyadeeda kala duwan sida midda ariga iyo midda geela oo qaab cajiib ah loo sameeyey taasoo dalabaadka ay u kala dhiibto toddoba-iyo tobanka degme ee gobolka banaadir dadka ku nool oo ka soo dalbanaya sidoo kale qaar kale ayaa gurigeeda ku soo booqdo si markaasi ay halkaasi ugu cunteeyaan anigu maanta waxaan ka mid ahay dadka soo booqday gurigeeda oo ah halka ay ku samaysa najimo caloosha waana ee dabcan tijaabin doonaa sida ay tahay calooshan dabcan waxaa la jiro een, muufo ee oo laba nuuc loo sameeyey nuuc ka mida ayaan ku cunayaa anigu maanta lagama sheekeyn karo dhadhankeeda taas ayaana ku qasabtay in dadka reer muqdisho ay si aada u soo dalbadaan hanaqaadka hamigeeda ganacsi waxaa kaalin mug leh ka qaatay tigtooga oo ah aalad ay aada u isticmaalaan inta badan soomaalida meeshii aragtid joog aniga waxaan ku noolay x control suuqyaraha warliska saxaabta qaaligaa soo dhawow one four three abay maxaan waa kaa qaaday see ii tahay waraha shan afar afar eber shan lixdan iyo shan qof walaasha oo shaqaysanaysa ahay maxaan kaa rabaa marka loofkii fiid og sheerta iga xaasidin jooga anaa af maqaayad kuma siinoy waxaas dheelatirna ku macaamiisheedu waxa ay dalabaadka ku soo dirsadaan qaab online ah kuwana wicitaan toos ah waxaana loogu geeyaa goob weliba oo ay ka joogaan degmooyinka gobolka banaadir alo haa wiilkaas hadda nambarkiisa nidhaa qori ma qoreen diyaar waa diyaar diyaar diyaar tan iyo laba doolar le waayo ya abo muufea wadataa soo tuuro i sada nixnimaa wadataa najmo xasan shidane waa hooyo haysata caruur badan taasoo u istaagtay in ay nafsadeedu horumariso lana timaado ganacsi soconaya waa ayna ku guulaysatay bal ha inooga sheekaysa xilliga ay bilowday iibinta caloolayda iyo sababta ka dambeysa markii hore wuxuu iska gada jiray oo wareegi jiray oo soo bixi jiray maal maalmaa kamid ah dad badan waxaan ku arkay leef iska gelaya horta caloolaydan waxaan ku arkay wiil noroob joogo kabacdi dad badan oo leefka gelgelaya arkay oo samaysanayo alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay uu ii gargaaray dadkii markaan soo laabtan waxaan sameeyey waxaan tidha maalin leef kubaasalas dheh anoo isdhayn waa ku ganacsanaya leefkeen galay xeebaha kaas inoo dudubaa inoo sameyna abaa intee joogta abaa intee joogta abaa intee joogta la yidhaha gabar ila joogta saaxiibtay marna dumaashiya waxay tiri najmooy isku sheeg sabacda faanbardaale oo loo yaqaan faadma cabdisaaq najmooy dadki waxay ku dhahan intee joogtaa waraan waxaan rashin burjugaan ku dhex jira intee joogtaa ma gaare kabrada jaadkaan isu weye adi maa laada shidaari qofkee dadkaan dee run ku tahay ramadee ila baashaalaya
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan akhbaaradka dibaddana dowladda dalka brazil ayaa ka hadashay shil diyaaradeed ay dad badani ku dhinteen oo ka dhaca waqooyiga dalkaasi waxaada socdaalka ah ee hawada ee dalkaasi brazil ayaa sheegtay in shilkan diyaaradeed ee uu ka dhacay waqooyiga dalka brazil ay ku dhinteen dad aada u fara badan ayuu ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda saarnaa lama oga sababaha dhabta ee ka dambeysay soo dhicitaankan diyaaradan walow la sheegay in cilad ay ku timid weliba hawada oo ahayd mid aada u xun isla markaana ay sababtay inay diyaaradan dadka badan ay ku dhintaan shilka diyaaradeed ayaa waxaa la sheegay in dadka inta badan saarnaa qaarkood ay niiteen ilaa hadda lama ogo tirada rasmiga ah ee diyaaradan iyagu ku dhintay kadib markii shilkan uu ka dhacay weyga dalka brazil warkii duhurnimo idaacadda dalsono nageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel